dhexeeyey xiriirka labada dal udhexeeya ma noqon kara mid maaragtay dheelitiran waayo labada dal wadanna waa wadan dhisan oo maamulkiisii iyo nidaamkiisii iyo habdowladnimadiisii oo dhanba ay ay dhamaystiran tahay oo iska cadcaddahay midna waa mid burburay oo madaxweyneha maaragtay xataa waddankaa saytow xukumiyey ay ay difaacahayaan mase ilaalinhayaan asaga naftiisii iyo ammaankiisii ajnabi ay ilaalinhayaan ajnabigaana ay kamid yihiin ciidamadka socda kenya waxay noqonaysaa midna inuu yahay junior partner mise mid hooseeya midna inuu yahay maaragtay senior partner oo maaragtay uu ku amartaagleen karo uu si doonana ula dhaqan karo midna uusan awood u maaragtay hataa uu xurriyadiisa caadiga ah mase sharaftiisa yar oo basicka uusan muujin karin waayo ma haysta awoodiyada laakiin marka laga hadlayo xidhiidhka caalamiga ah oo kale wadamadu dhinac waxay leeyihiin awood siman oo ay uu siiyey shuruucda caalamiga ahi ka sokow dhinacaad ka eegtay ee ah soomaaliya in awooddeeda diblomaasiyadeed ama dal ahaaneed dhinaca markaad ka eegtid dee xaaladaheeda guduhu ay hooseeyaan miyaana dhinaca kale lahayn xurmo iyo sharaf lagu tixgeliyo xagga sharafteeda xornimo ha laakiin midda iyada waxa weeyaan waa ideal situation midda iyada waxa weeyaan markii waddanka soomaaliya uu madax ka yahay dad daacad ah oo isku kalsoon hadday doonaan iyan haysanin awood dhamaystiran oo dawlad oo ciidan dhisan maaragtay waxyaaba fara badan iyan haysanin oo waddan wadamo kale oo ajnebi ee maaragtay ku tiirsanba ha ahaado laakiin waxaa loo baahan yahay in madaxweynaha iyo dadka lamidka ah iyo dadka dad maaragtay qab ku jiro oo qiiraysan oo ogsoon middaa iyada ah waxaan kaaga soo qaadan karaa tusaale markii dagaalka adduunka oo labaad uu socday free french movementkii baa jirtay oo france waa la qabsado waxaa qabsatay gebigeedaba jarmalka laakiin ninkii charles de gol la oran jiray oo madaxweynaha maaragtay defactoga ah oo france oo dibadda jiray asaga oo maaragtay ku ah laaji ku ah ingiriiska dhexdiisa ayuu haddana prime ministerka ingiriiska oo winston churchill markay isqabtaan uusan tillaabo qaadi karin asaga oo kanna uusan diyaar u ahayn inta badanna wuu oran jiray kaama yeelayo oo ka hor imaan jiray walaa maraykanka walaa ingiriiska nin kasta waayo nin isku kalsoon buu ahaa asaga dadkiisana waa isku kalsoonay wax dibadda jiray waan gartay soomaali kalsooni ka dhimatay qabna ka dhimay qiimana ka dhimatay maxaana kutusaysaa madaxii baa noqday rotten madaxii bay ka bolashay ciidamada gudaha ku jira hadbadu madaxweynaha u yidhaahdo amarkayga aniga ayaa lagu soconayaa oo u n-ka uu ka sheego african unionka uu ka sheego caalamigao dhan buu ka sheego wuxuu heli karaa in laga dambeeyo oo haba liite e laakiin uu la simaado wadamihii kale laakiin madaxda soomaali way isdhiibtay si kastaba shalaka shololka isdhigta ayaa lagu gowraca wadamaha jiraankana natureka mase dabiicinimada international relations waxa weeyaan adversario waxa weeyaan waa sidii waraabaha waraabaha waxaa la yidhi ninka ku ordana wuu ka carara ninkii ka cararana wuu fiijiya ilaa ma uu qabta uu curo haddee marnaba ma noqon kartaa fair kind of relationship ma noqon karta mid ayada waan gartay tusaale ahaan haddaynu yaro eegnoba maalin dhaweyd waxaa dhacday wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo marayay garoonka kenya oo kale in hab aan diblomaasiyad ahaan aan wanaagsanayn loola dhaqmay arrintaas oo kale sidee baa kenya looga dareemay arrinta horta arrin aada iyo aada u khaldan bay ahayd anugu warkeeda waan hayaa aniga saarax kula hadlayana haatee waan tegey oo aan kusoo salaamay dad kamida kuwa iyaga erboorka ile dad baan ka garanaya oo soomaaliya si waxshinnimo ah oo aada iyo aada u liidata oo sharaftii dalka lagu jiiday ayaa loola dhaqlay cidda saa ula dhaqanaysana ma aha hataa qof weyn ma aha walaa madaxweyne ma aha ku-xigeen ma aha wasiir ma aha waa qofka oo yar oo hoose oo immigrationka meesha weyn taasaa kutusaysaa qiimaha soomaaliya maanta haddii ma marka iyaga ay noqoto natureka waxa weeyaan international relations waa reciprocity uu war adag ka soo bixi karo sidaa haddaad samaysaan anana maxay ahayd waan waanu waanu sharaftaanada waanu ilaashanaynaa siyaabaha sharafta ay ku ilaashanayaanna ay fara badan tahay way markaa wixii way isu dheelitirmi marka iyada aheedba oo waa la kala dambayn oo waa la kala cabsan haddayan dhicin laakiin de waa waxa weeyaan waa sida aan kuu sheegay waxay noqonaysaa un mid maaragtay laisku jeesjeesayo oo maaragtay laisku ciyaarayo hataa qof weyn oo meel sare uusan u baahnayn guddoomiya bal waxaan jeclaa inaan dhinaca kale ku weydiyo waxaa jira wadamada xidhiidhkooda meelaha laga eego waxaa ka mid a dhinaca isu socodka oo kale tusaale ahaan ma jirtaa markaa soomaaliya iyo kenya marka la eego kale inay kala helaan si dheeli tiran dadkoodu inay isugu safri karaan maya maya ma jiraan wax si dheeli tiran iyo wax u dhow midna maaha maalan aniga hadda aniga basaboor kenyan oo caadi haysto airbortka maad ka tegay tiirka mombasana airbortkaan iska tegayaa juba airline iyo diyaarad kasta oo ka baxda kenya iska raacaye viisadana waxaan ku helay airbortka muqdisho in badan maba u baahna hataa viisa ma qaataan waxay ka degaan baydhabo waxay ka degaan gaalkacyo waxay ka degaan meesha la yidhaahda ee boosaaso meel alla meesha soomaaliya kamid a kenyaanka way degaan meesha iyada ayana ka helaan maaragtay viisadii loogu dhiftaa wayna ku muuqata hadda in xataa iska dhaaf qofka caadigii oo soomaaliya ka yimid dadkii madaxda oo soomaaliya ka imaanayeen oo ahaayeen dadka baarlamaanka ku jiray iyo golaha wasiiraha dhibka la marinayo markay kenya imaanayaan waa idiin muuqataa iyada oo inay viisadii waa in lasmar hore lasoo weydiiyaa waa in maaragtay laga qaataa nairobi haddii kale nairobi rifaaro laga soo sameeyaa adigu waddo adag ayay marayaan shacabka soomaaliya ka imaaday oo nasiib xuma aad iyo aadna u burburay xiriir kalena loo sii bahdilay oo tan hadda aan ku sheegay ay kamid tahay xiriirka adduunkana waxa la dhaha saad u sheegtay weeyaan reciprocal relationship sidaan kuula dhaqdaad iila dhaqanaysa marka annaga ma jirta reciprocity wax la dhaha waxa weeyaan soomaalidu way way way way ku gooman tahay maehe way ku dulman tahay way ku bahdilan tahay way way way maaragtay meeshii ugu dambaysa dhulkaa lagu jiiday markay waxaan oo kale ay noqoto